halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toosan uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oad nagala socotaan v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha toddobaad waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga oo ah jaamac buulo jaamac iyo sahro cabdi axmed
gembigii wuu dhintooday laba sanno dhaxow riboorka asaasulka ay riboorka qabsadeen waxay qabsadeen biriijka weyne suxida magaalada labadeeda qaybood yurub iyo aasiya suxday qabsadeen ankaroo kale xaruntii telefishinka qarankay qabsadeen dhammaantood ay ka wada baxeen dhammaantoodna waa la wada qabtay qaarkoodna way isdiibeen taliyaashii ciidamadii afgembiga ayaa qabtay oo la hadlay ciidamadiis oo u sheegay inay isdiibaan maadaama asagana la
waxaad maqlaysaan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka turkiga ah afgembi u muuqda inuu yahay mid dhicisoobay oo halkaasi ka dhacay qodobada kale oo aan idiin haynana waxaa ka mid ah faransiiska oo weli ay ka jirto xaalad deg deg ah kadib markii qaraxyo khamiistii ay dhaceen qodobadaas iyo sidoo kale falanqayn iyo warbixin ku saabsan waddanka turkiga xaalkiisa sida uu yahay ayaad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
ciidamada turkiga ayaa sheegay in ay dalka u afgembiyeen si ay dib ugu soo celiyaan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ciidanka afgembiga waday ayaa soo rogay xaalad deg dega waxa ay la xiray garoomada diyaaradaha duulimaadyadii kici lahaa ayaa la joojiyey waxaana gaabis galay aaladaha internetka ilaa iyo hadda lama hubo cidda hogaaminaysay inqalaabkaasi toddobiyo toban booliska ayay toogteen ciidamada waxaa kale oo ay dhaawaceen dad rayida iyo ciidamada booliska ah sidoo kale madaxweynaha turkiga oo idaacadda kala hadlay dhanka facetimeka ayaa u sheegay dadka turkiga ah in ay isdejiyaan islamarkaana ay yihiin qayb yar oo ka mid ah ciidamada qalabka sida kuwa wada arrintan waxa uu dadka ugu baaqay inay guryahooda ka soo baxaan oo ay jidadka tagaan si ay uga hortagaan waxa uu ugu sheegay arbushaad lagu wado dalka ordogan oo dadka la hadlayay ayaa u sharaxay in ay muhiim tahay dimuqraadiyadda iyo nabadda turkiga in la ilaaliyo
kadib saacado markii weerarkii argagixiso uu ka dhacay magaalada koonfurta waddanka faransiiska ku taalla ee niis ayaa ra-iisul wasaaraha waddankaasi manuel veles waxaa si weyn cambaareen uu kala kulmay dadweynaha waddankaasi kuwaasoo sheegay inay aada uga xun yihiin hadalka sida uu u dhigay ra-iisul wasaaraha oo sheegay in wakhtigu haatan uu isbedelay faransiiskuna uu wajahayo ayna tahay in uu barto la noolaanshiyaha argagixisada mid ka mida dadka ka hadlayay baraha isgaarsiinta bulshada ee twitterka loo yaqaano ayaa waxa uu ugu yeeray hadalka ra-iisul wasaaraha mid waali badana ee ka muuqato iyadoo sidoo kalena uu ku tilmaamay arrin murugadeeda leh wakhtigan in sidaasi ugu hadlo websaytyada qaarkood ayaa sidoo kaleeto waxay u muuqanayaan in hadalka madaxweynaha ay ku dhaleeceynayaan cod iyaguna ay kaga soo horjeedaan siduu hadalka u dhigay madaxweynaha dalkan maraykanka ayaa isna dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in maraykanka iyo xulufadiisa aysan wax cabsiya kala kulmi doonin weerarada argagixisada isagoo sheegay inay naftooda u hurayaan sidii arrimahaasi looga hortegi lahaa wadankaasi faransiiska ayaa waxaa ku dhowaad ku dhintay siddeetan iyo afar qof markii weerar argagixiso uu ka dhacay habeen hore iyadoo tiro boqolaal ku dhowdhowna ay dhaawacyo soo gaareen
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaa ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o e da xaalad kacsanaana ayaa ka jirta waddanka turkiga halkaas oo ciidamada waddankaasi ay isku dayeen afgembi u muuqda inuu yahay mid dhicisoobay waxaa dhintay tiro ku dhow dhowr iyo toban qof waxaana madaxa dalkaasi ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan kuwii ka dambeeyey isku daygan afgembi milatari ayaa sheegay inay waddankaasi ula wareegeen si ay difaaca dimuqraadiyadda loona helo xuquuq insaanka wararka ugu dambeeyey iyo xaalka waddankaasi waxaa warbixin ka diyaarisay sahre cabdixamed oo istuudiyaha igu weheliso
buuq iyo jahwareer fara badan ayaa weli ka jira dalka turkiga magaalooyin ka mida kadib markii waddankaasi uu ka dhacay wax u muuqda afgembi dhicisoobay milatarigu markii ay isku dayeen inay talada waddankaasi la wareegaan bandow ayaa lagu soo rogay guud ahaanba waddanka xaalad deg degana wuu galay waxaana waddooyinka isugu soo baxay kumanaan dada oo dibadbaxyo dhigaya markii madaxweynaha waddankaasi rajib dayib erdogan uu kala hadlay muuqaalka la iskala arka dadka ee taleefoonada guud ahaanba waddanka markaasi oo ugu baaqay shacabka inay isbarbar taagaan dimuquraadiyadda waxaa la arkayaa diyaarado ka kacay qaar ka mida garoommada waddankaasi oo garaacay meelo ka mida dalka waxaana laga maqlayaa meelaha qaarkood rasaasta iyo duqaynta goobo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta baarlamaanka lala beegsaday dadka soomaalida ah ee ku sugan magaalada istanbul ayaa ii sheegay inay arkayaan xaalad u muuqan karto jahwareer siyaasadeed doctor maxamed yuusuf xaaji jowhar waxa uu ku sugan yahay magaalada istanbul wuxuuna iiga warramay xaalka waxaa hadda marka afgembigeeda muuqatay inuu fashilmay madaxweynuhu fasaxii kasoo laabtay iyo halkuu tegey hadal buu jeediyey madaxweynuhu markii hore wuxuu ahaa hadalkii horreeyuu jeediyey afar shan saacadood ka hor in dadku ay u hiiliyaan dimuqraadiyadda oo isu soo baxaan oo laga hortaga afgembigaas si toosana loogu hor yimaado dabcan isu soo bax weyn baa dhacay oo dadku ay isu soo baxeen haddana isagii fasax meeshii uu ku maqnaa markuu ka yimid dabcan halkaa hadalkuu ka jeediyey waxay ahayd magaalada marmaris la yidhaha waa uu ku maqnaa waa uu kasoo laabtay airbortka weyn ee istanbul ataturkii uu kasoo degay kadibna hadal buu saxaafaddu la hadlay wuxuu sheegay in hotelkii uu kasoo baxay la duqeeyey markuu isagu soo baxay halkaana dagaal koobani ka dhacay haddana intuu hawada kusoo jiray xataa isku day ay dhici kartay in isaga laftiisa diyaaradda uu saaran yahay la dhibaateeyo laakiin calaaya kulli xaal inaysan suuro gelin afgembigiina uu fashilmay taladana dadka waddanku ay leeyihiin iyo ciddii iyo dimuqraadiyaddu ciidamada ugu badan ee sameeyey afgembigan ayaa ah kuwa cirka sida la sheegay waxaana diyaarado ay duqeyn u geysteen wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta baarlamaanka iyadoo ay jiraan dhowr iyo toban askari oo halkaasi ku dhintay iyo tiro dhaawacyo ah sida uu ii sheegay mar kale doctor maxamed yuusuf ciidamada khaaska ee booliska oo sida militariga u tababaran toddobiyo toban askari oo kamid ah dhimashadooda waa la xaqiijiyey sidoo kale shacabna dhimashadooda iyadana waa la sheegayaa inkastoon tirada dhabta aan la haynin dabcan ciidanka laftiisa intaa way kasii badan kartaa sidoo kale waxaa la duqeeyey oo diyaaradahaas qolyaha afgembiga waday ay duqeeyeen xarunta baarlamaanka oy dhowr jeer ku noqnoqdeen iyo sidoo kale taliska guud ee ciidamada waddanka khasaaraha weli ma caddo ee heerka uu gaarsan yahay laakiin runtii qaraxyo ilaa laba abaa ka dhacay duqeynna way jirtay iyadana diyaaradahaas ay ugeysteen dabcan sidoo kale waxaa la sheegay iyadana jaran ka mid a ciidamadii afgembiga ee hogaaminayay isagana in la dilay baa hadda daqiiqadii u dambeeyay la xaqiijiyey waa habeen taariikha runtii waddankan taariikhda waddankan baal mugdi ah ka galo madow runtii in badanna qulubta dadka waddankan ku jiri doono lama ilaawaana dhacdaan hore loo arag afgembiya waddanka way ka dhici jireen laakiin afgembi ilaa heerkaa gaarsiisan ciidanku inay iyagu istilaana lama arag runtii waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka afgembigii maxaa dhiciseeyey ayaa la leeyahay weli faahfaahintu waa iska soo daba dhacaysaa ma cadda weli ma iyaga dhexdooda dhibaata ka dhacday afgembiga sameynaya militariga ma waxaa dhacday in cid kale oo qayb iyaga aan ku jirna ay ka hortagtay weli ma caddo waan ogaan doonaa arrintaa laakiin waxaa hadda muuqato cad in sidii ay doonayeen uusan wax u dhin dhinaca kalena magaalada caasimada labaad ee dalkaasi ankara ayaa laga maqlay qaraxyo waaweyn iyo rasaas waxaa iyaduna isu soo baxyo ay sameeyeen dadku meelaha fagaarooyinka iyo wadooyinka kadib markii madaxweynuhu uu la hadlay yuusuf ibraahim xaashi waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata dalkaasi ee ku sugan ankara isna wuxuu iga warramay xaalka magaaladaasi
xilligaanan joogno waxaad moodaa inay degan tahay inkastoo daqiiqado ka horwar uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalkan oo amar lagu siiyey xarunta ciidamada cirka waddanka ugu weyn ee ku taalla magaalo la yidhahdo iskashiir oo laba boqol iyo shan iyo soddon kilomitr u jirta magaalada ankara in ay burburiyaan xarunta ciidamada ay isticmaalayaan ciidamadan isku daya afgembiga milatary inay burburiyaan taasa marka waxaad maqlaysaa daqaa'iq kadibba toban daqiiq kadibna tawaxan madaafiic oo oo dhacaya taasna oo ka timid amarka dawladdu ay bixisay oo ah in gebi ahaanba la burburiy xarunta ciidamada cirka ay isticmaalayaan ciidamadan isku daya afgembiga milatary ee waa gartay bal yuusufo waxaad iga warantaa marka hadda afgembigii ma dhicisoobay mase ee weli qeybo ka mid a waddankii waa ay haystaan ciidamadii oo wax walbaa dhici karo inuu afgembigaasi hirgala ah waktigan xaadirka hadda aan kula hadlayo waxaa afgembigii wuu dhicisoobay magaalooyinka badankood uu saameeyey istanbul ankara izmir oo kale ankaraad moodaa ilaa iyo hadda inuu wax yar kusii damay meelaha qaarkood laakiinse waxaan dhihi karnaa afgembigii wuu dhicisoobay sababtan waxa qorshihuu siduu ahaa iyo hadda iyo sida degdega uu u fashilmay waxay kutusinaysaa in istanbul oo kale waxay qabsadeen xarunta airbortka ataturka airbortka qabsadeen waxay qabsadeen bridgeka weyne isku xidha magaalada labadeeda qeybood yurub iyo aasiya wixday qabsadeen ankaroo kale xaruntii telefishinka qarankay qabsadeen dhammaantood ay ka wada baxeen dhammaantoodna waa la wada qabtay qaarkoodna way isdiibeen nin ka mid ah taliyaashii ciidamadii afgembiga ayaa qabtay oo la hadlay ciidamadiisii oo u sheegay inay isdhiibaan maadaama asagana la qabtay taas waxay ku tusinaysaa in afgembiga uu dhicisooday ugu yaraan konton ka mid a saraakiishii afgembiga wadayna waa la qabtay iyagana isku dayga afgembiga milatariga ee haatan wuxuu u muuqdaa in guud ahaanba ay ciidamadu goobo fara badan ay dib ugala wareegeen askartii waday jenaraal cabdiraxmaan khaliif dhicis waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee soomaaliya wuxuu iiga warramay waxa keeni kara in afgembigan turkiga uu dhicisoobo markii ay ciidamadu isku dayeen kadib inqilaabkan turkiga ka dhacay anigu waxaan u arkaa fashilaadihiisa inay kamid tahay waxyaabo badan oo loo baahnay inay tallaabo ay ka qaadaan markii ay wax sameynayeen nimankan inqilaabka turkiga ka sameynaysa samaynin oo ay kamid tahay communicationkii oo dhan ayna soo joojinin idaacadihii iyo telefishinadii oo aysan xidhin wixii la isticmaali jiray oo airbood ah oo airboor airboortooyinkii laga soo degi jiray inayna xidhin waayo intaasu muhim bay u tahay in airboodka la xidho in communicationka oo dhan la xidho in idaacadaha iyo telefishinada la joojiyo marka aad doonayso waxa inay ila waxaan nimankan waa dad wax xadaya mar haddaad wax xadaysana oo bawar baad xadaysaa mar haddaad bawar xadaysana waxaa weeye wixii lagugu arki lahaa oo dhan oo wax kaa fashiliyeen oo ay kamid tahay waxaa kale oo oo raaci kara in dadweynaha kaa hor imanaya haddaad gacan kurur rabto inaad wax ku qabato dadweynaha waa inaad gacan kurur tustaa oo aad muxuu aha dadka aad leedahay markaa waxaa la hor joogsanayaa dad baa la laayaa dad baa la qabqabtaadoo la xidhaa waa inaad dhiiranaan dheeraada waa inaad leedahay haddaad kalsooni isku qabto waxaan in ay ku meel maraan madaxweynaha waddankaasi oo daqiiqad walbaba dadka kala hadlayay warbaahinta la yska arko isagoo ka maqan istanbul iyo markii uu dib ugu soo noqday kadibba ayaa waxa uu sheegay inay cawaaqibkooda ka jawaabi doonaan kuwa ka dambeeya falkan ay ku doonayeen inay afgembiga kula wareegaan talada waddankaasi dowladda soomaaliya oo ay saaxiib dhow yihiin dowladda turkiga ayaa war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha soomaaliya waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku cambaareeyey falkan iskudayga afgembiga ah oo ku tilmaamay arrin nasiib darro ku ah in loo rogo dimuqraadiyaddii waddankaasi dadkiisa ay ku naaloonayeen xilliyada badan mid haatan dhinaca kale u janjeerta xaalka waddanka turkiga oo tan iyo xalay aanan deganeen ayaanan weli la ogaan karin halka uu ku dambayn doono inkastoo loo badinayay in afgembigii uu dhicisoobay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay sahaare cabdi axmed oo inooga diyaarsatay warbixinta afgembiga dhicisoobay ee dalkaasi turkiga dhinaca kalena brofesor afyare cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda dooxo ee dalka gadar ayaa isaguna waxa uu sharaxayaa milatariga waddankaasi iyo dowladda xiriirkooda waxaana khadka telefoonka ah ee dalka kanada ku wareystay jaamac buul jaamac
jaaca waa mahadsan tahay marka hore horta turkey marka dib loo raaco waa dawlad markeedii horeba ciidanka yani marka new republica ama republican cusuba turkey ciidanka iyo ataturka iyo waxay ka timid asal ahaan dawlad ciidanku ay xukumaan oo ciidanku ay say rabaan ka yeelaan marka ayaga waxaa mar walba kuwa cuslaaba dimuqraadiyadda iyo mar kasta oo shacabku uu cod yeesho oo ay dawlad shacabku doortay timaado ciidanku way dhibsan jireen sida wax u socdaan wayna kala wana wayna kala eri jireen dhowr maray kaa sameeyeen arabakan ayaa ugu dambeeyey oo inta la doortay la eriyey xilligii hadda oo ordogan joogayna ugu yaraan yacni tiro aada u badan oo janano ah ayaa loo xirxiray inay damacsanaayeen inay inqilaaf sameeyaan marka waa waa wax institutionistka xiriirka ay leeyihiin turkey iyo maxaan ku idhaahdaa waxay dhahaan waxaa ka dhexeeya xiriir oo dhib oo oo mushkilad asalkiisu yahay shacabka dawladaha shacabka ama xukuumadaha shacabka ay doortaan iyo institutionka militariga badanaa iskuma fiicna marka taasaa adigu uun loo aaneynaya marka hadda runtii waaba waxoogaa waxaa naxdinta gaarka u yeelay waxaa la islahaa turki way ka kortay oo dimuqraadiyad bay noqotay oo labaatan sano wax ku dhadhow ayay hadda ay dawladaheedu isbedelayeen oo shacabku wax dooranayay marka waxaa la islahaa dadkii askartii waalnaydee markii hore wax xoogi jirtay waa intoodii badan suuqa way ka baxeen arrintaa ayada ah hadda taasi waa beenowday oo weli waxaa muuqata in militariga ama institutionka militariga ee turkey oo weli sidiisa u madax adag yaha uu rabo inuu xukunkii si un ugu soo noqdo inqilaabkan fashilmay muxuu ka bedeli karaa xaaladda turkiga siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba horta runtii inuu fashilmay aad bay u fiican tahay waayo waxay waxay waxay aad u keenaysaa in isku kalsooni fara badan ay sii gasho dadka turkiga iyo siyaasiyiinta shacabka ah ee turkiga inay dareemaan in alla ilaah askartii ay waxeedii u suurtoogi waysa awal waxaa la dhihi jiray moogtaa ninkii qoriga haystaa waxay isu socdaan hadda laakiin in shacabku marka isagoo qori haysan rabitaankiisu uu socon karo oo dee waxaa aad arkaysay a dhacay in inta shacabkii ay hor istaageen waxa hadda fashiliyey ordadan iyo ma ah military kale ee waxa fashiliyey shacabkii marka in shacabku ay ay ay hor istaagi karaan wax waxay wax ka weyn ka taraysaa isku kalsoonida dimuqraadiyadda ee ee turkiga ka dhalatay dawladaha shicibka ana way dhiirigelinaysaa marka waxaa la dhigi karaa dimuqraadiyaddii turkiga oo sii xisbaysatay oo oo oo awoodeysatay ayaa laga lagala baxayaa dhanka dhaqaalaha iyo dhanka xiriirada caalamiga ah turki waxaa ay siinaysaa runtii awood wanaagsan inay mushkilad noocaana oo xajmi intaa la eg intay ku dhacday ee haddana ciyow ay ka recover garayso marka runtii waa wax inay dhacdo ma fiicneen laakiin hadda hadiiba ay ku dhamaatay fashil waxaan isleeyahay waa wax deg deg looga qaban karo dhanka kale caalamka arrintan aad ayuu uga gaabsaday marka la fiiriyo madaxda dowladaha khaasatan reer galbeedka waa ay ka dhowrsadeen inay dhaleeceeyaan cinqilaabka iskudayda iskudayga ah maxaa la isdhihi karaa arrintaasi waa ay dhalinaysaa
horta ma la yaabin taas sababta ah iyagu erdogan ayay problem ku qabaan oo marar fara badan waxay u arkaan inuu aada u awood batay oo haddana uu uusan yacni u hakan rabitaankooda marka reer galbeedku way jeclaan lahaayeen in ay yacni ordagan qof aan ahayn oo haddana aan morales nidaamkan dimuqraadiga ku yimaado inuu yimaado hadda waxaan meelaha qaar ka arkaya run in dawladaha qaar ay ka hadleen markay wax dhaceen dawladda dimuqraadiga ah oo la doorto aragnaa statement noocaasa laakiin xaqiiqatan reer galbeedku waxay ka uriyaan isaga ninkan erdogana iyo wadaadada guud ahaan waxay iska jeclaan lahaayeen dadaan ahayn inay meesha yimaadaan taas dabcan ma aha sir de meeshiina ma qofkii xoog kuma keeni karaan marka sidii masar ka dhacday inay dhinaca kalean ujeesanaynaay ama maaragtay wadaadada kale cayriya inay xataa dhaheen dadka qaar way ufasirayaan laakiin hadda uun waxaan haynaa inay iska jeclaan lahaayeen inay ka faa'iidaan ugu dambeyntii marka laga tago in ay madaxweynaha maraykanka iyo angela merkel oo ah ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka ay yidhaahdeen dowladda dimuqraadiga ah ee la doortay baan taageersannahay dunida waxaa si toosa arrintan u dhaleeceeyey dowladda soomaaliya oo keliya siyaasiyan arrintaa ma ku saxan tahay dowladda soomaaliya mise wallahi anigu waxaan qabaa inay ku saxan tahay dee horta dowlad dimuqraadi oo shacabkii doortay niman askarahoo xero kasoo baxay inay kala ceyriyaan wax saxa ma aha waa mabda mabda ahaanay ugu saxan tahay maslaxa ahaanna dowladda turkiga ee hadda jirtay iyo dowladda soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed xiriir fiican baa ka dhexeeyey so xataa dhinaca maslaxada marka laga fiiriyo nimanka askarta qoryaha la ordaa waxay la imaan doonaan ma yaqaanaan marka anigu waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya wax uga dhumaaya inay askartaas waa qaldan tahay tirahdana ma ogi marka soomaalida dowladaheedu baryahan wax badanoo saxa maba sheegi jirin laakiin hadda inay condhem gareeyaan aniga waa igula taaxaya professor afyere cabdicilmi oo bara ka ah jaamacadda dooxo ee dalka gadar ayuu kaasi ahaa uguna waramayey khadka telefoonka ee dalka canada jaamac buulo jaamac oo stuudiyaha igu weheliya
aroornimo suuban dhegeystayaal mar kale dalka faransiiska oo weli ku jira xaalad baroor diiqa oo saddex cisho ah waxaa ka jira is-aaminin la-aan bulshada dhexdeeda iyo guud ahaanba xaalad u muuqan karta dareen si gaara loogu hayo dadka muslimiinta ah ee dalkaasi axmed cabdiraxmaan axmed bile oo ka mid ah soomaalida waddankaasi ku nool ayaa uga waramay saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu wehelisa xaaladda dalkaasi kadib weerar dhacay
saara waxa weeye xaalku mar walba waxa weeye nu aad buu u kacsan yahay awalba iyadoo dadka muslimiinta gaar ahaan ee waddanka degan shaki badan la qabay dagaalo buuq hore oo badanna waddankan ka dhacay iyo dhimasho hore oo badan dhibkii ugu dambeeyo haddana saameyn weyn bu ku yeeshay ma garat waa garta marka dareenka dadka shacabka ah ay kala qabi karaan muxuu yahay dalka kadib saacado weerarkii dhacay cabsida isdhexgalka bulshada hadalhayntu maxay tahay
dadku dhibka ugu badan wuxuu yahay wax aada u yaraaday aaminaadii is-aaminaadii dadka muslimiinta inay dhexdooda is-aaminaan iyo in dadkii faransiiska ee waddanka nala lala deganaa ee martida loo ahaa iyaguna inay cogdad badan ka qaadaan dadkii muslimka ahaa maadaama dhib kasta ama dhiig kasta oo waddankan ku daata la leeyahay mar walba waxaa ka dambeeya dad muslimiina ama dusha laga saarayo maaragtay la leeyahay argixiso inta badan muslimka xaggiisa ka yimi baa baa ka dambeeyay ama dad carabeed marka waxa ugu daran waa is-aaminaan la-aanta iyo in dadkii shaki kala dhex galo taas way tan ugu daran walaal ma garan waa garta marka bal xaalad baroordiiqa ayuu dalku galay xaalad deg dega ayuu ku jiraa dowladdu maxay tiri kadib intii la geliyay xaalada degdega wadanka haatan aad ila hadlaysaba waa sida xaalka guud hadda wadanku horta saddex maalin wadanku horta sidiisaba horta sideed iyo toban bilood gudahood waxaa ka dhacay saddex weerar marka hadda xilligan hadadaan ila hadlaysid guud ahaan dalku aad buu u kacsan yahay saddex maalmood sidaad sheegtay oo baroor diiqa oo calamada wadanka in hoos loo dhigo oo ka bilaabmaysa maalinta sabtiga hadda iyo maalinta isniinta saddexda maalmood baa maaragtay lagu dhawaaqay madaxweynaha wadanku ku dhawaaqay waxay si toosa eedo dusha uga saareen goladan islamic stateka la yidhaahdo isis iyo sida toosa looga saaray oo maaragtay wasiir ra-isul wasaaraha waddanku si toosa ugu dhawaaqay walow ninka hadda dhibkan ka dambeeyay dadka baabuurka marsiiyey inta badan nin diiniyan markii la fiirshay aan nin diin ku shuqula usan ahayn oo nin iska stress haysto oo reerkiisa ay kala tageen saddex caruuru lahaa xaaskiisi ay kala tageen maaragtay horey loo soo xiray waddankanna qofku hadduu argagixiso kulligu leeyahay inta badan waxaa la yidhahda fish s yaa booliisku ama qolyaha danbaaristu ay maaragtay ugu calaamadsan yahay marka ninkan haddii booliiska dib loo baaray marna tuhun noocaasa ma u qabin nin wuxuu iska ahaa maaragtay hataa sala masaajid yaro u dhow sida dariskasu sheegeen kuma tukan jirin taas oo ay tahay laakiin waxay maanta ra-isul wasaare wuxuu hadal wuxuu soo qaatay hore oo ahaa laba kun iyo afar iyo tobankii oo nin maxamed cadnaani la yidhaahdo uu yidhi oo ahaa haddii aada weydaan inaad ama isku qarxisaan ama inaad maaragtay xabad ku ridaan taayir marsiiya marka wuxuu yidhi mar walba hadalkaasi wuxuu u egyahay maaragtay ficilkaan in ficil aad bixiso saas maaragtay saasa loo badinaya ma garata baaritaanadii la waday cid kaloo ku lugla iyo wax lasoo qabtay iyo warbaahinta wax dowladdu ay kaga hadasho ma jirtaa
cid gaar ah oo la qabtay marka laga reebo xaaskiisa oo maaragtay lasoo booliska la keenay oo detainera oo maaragtay iyadana la wareystay iyadana awalba booli horey bay xaaskiisa ninkan u dilay oo maaragtay caruurtiisa xataa looma ogola inuu soo arko laakiin iyadoo wareysiga lala yeeshay marka laga reebay iyo aabihiis iyo familkiisa cid gaara oo maaragtay loo soo qabtay oo khaasa ma ay jirto oo ilaa hadda maaragtay loo qabtay aan ka ahayn ninkan muddo siddeed iyo toban bilood gudahood ah sidaad sheegtayba saddex weerar ayaa waddankan ka dhacay faransiiska charle abdo batoglo iyo midkan hadda bishan aynu ku guda jirnaba dhacay ee labada cisho ka hor bal waxaad iga warantaa marka arrintan sidee bay dowladda ugu diyaar garoobaysaa inay ka hortagto weeraro noocan oo kale inay mar kale dhicinoo ama argagixiso lagu la yiraahdo way ku lug leeyihiin ama shakhsiyaad kaleto waxay doontaba ha noqotee sidee bay dowladda dareenkeeda haatan tan u feejignaan iyo u muuqataa in la sugayo amniga
amniga in la sugo dad badan oo dowladda ka mid a ama mucaaradka ka mid ah waxay soo jeediyeen xuduudaha in la xiro walow xuduudaha laba xirayba dadka gudaha ku jira oo dad badan ku jiraan oo intooda badana dembi aan lahayn mar walba iyagoo cabsida ay qabaan waxay tahay in culays la saaro laakiin in dawladdu tallaabo qaado tallaabadan ay noqoto banaanka oo maaragtay walow laba kun iyo afar iyo tobankii saan filayo dhamaadkiisii dowladda faransiisku ayba tallaabooyin badan oo qolyahan ay uga shaksayin inta badan weerarada inay ka dambeeyeen ay qaaday ama dagaalkaas ay faraha la gashay oo maaragtay inta badan looga sababeeyo in maaragtay arrimahan ay ka dambeeyeen haddana tallaabo kasta oo la qaadi karo dawladdu wa waxay madaxweynaha iyo guddiga difaaca ee waddanka oo wasiiro badan ay ku jiraan waxay maaragtay ballan qaadeen in waddanka amnigiisana la sugo horena uu sugnaa laakiin maaragtay tallaabooyin dheeraada la qaado guud ahaan laakiin ilaa hadda marka laga reebo saddexda maalin oo baroordiiqda ee la galay ciidan badan oo waddanka lagu fidiyey ilaa hadda maaragtay tallaabo kale oo toos ah oo weli la qaaday ma ay jirto
aada iyo aad ayay umahadsantahay sahro oo axmed bile ka wareysanaysay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada niis iyo dalkaasi faransiiska guud ahaanba sahra bal haddana wararkii ugu dambeeyey waad mahadsan tahay jaamac ciidamada turkiga ayaa sheegay in dalka uu afgembiyey islamarkaasina ay la wareegeen kadib markii iyagu dooneen inay kusoo celiyaan dalkaasi dimuquraadiyaddii iyo xuquuqul insaankii milatariga waxa ay sheegeen inay kusoo rogayaan wadankaasi afgembiga ka sokow bandow iyo sidoo kale xaalad deg deg ah eerabodyada ayaa la xiray sidoo kalena waxaa la joojiyey duulimaadyo fara badan oo imaanaya wadankaasi iyadoo qaar ka mid ah baraha isgaarsiinta bulshadana inkastoo dadku ay isticmaalayeen haddana ay hoos u dhaceen toddobiyo toban ka mid a ciidamada ayaa geeriyooday markii diyaarada ka kacay dalkaasi ay duqeyn ka geysteen meelo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale baarlamaanka wadankaasi madaxda dalkaasi gaar ahaana madaxweynaha rajib dayib ordogan oo dadka kala hadlay tviyada laiska arko ayaa wuxuu u sheegay dadku inay isbarbar taagaan milatariga wuxuuna sheegay in kuwii ka dambeeyey iskudayga afgembigaasi inay iyaguna bixin doonaan cawaaqibka arrinkaas dhinaca kalena saacado kadib markii weerarkii argagixisada uu ka dhacay magaalada koonfurta wadanka faransiiska ku taalla ee niis ayaa ra-iisul wasaaraha wadankaasi manuel velis warbixin uu jeediyey waxaa si weyn u cambaareeyay dadka dalkaasi ku dhaqan waxaana qaar ka mida dadku ay aada uga caroodeen hadalka madaxweynaha oo uu sheegay in faransiisku haatan ay tahay in ay wajahayaan argagixiso aada iyo aad ayaad umahadsan tahay saare oo wararkii ugu dambeeyey inoo dulmaraysay ayay ahayd haatana dhagaalintii heesaha aan idinku soo dhoweeyo tigaad iyo codkii baxsanaa allah u naxariistay maxamed saleebaan tubeec
maxamed suleebaan tubaci baha u raxmada dhegihin ayaan uga sii tegi doonnaa iyo heeskaasi tegaad intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo